barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shan iyo labaatanka maarso sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oon toddobaadkan ku soo qaadan doono heerka uu hadda marayo horyaalka kubadda cagta ee dalka soomaaliya sanadkan horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya horta si xiiso badan ayuu u socdaa waxaana ciyaaraya sida muuqata oo aan u daawano ciyaartooy professional ah kal ciyaareedkan waxaan baranay kooxda elman oo saddex sannadood elmantii aynu naqiinay aanan ahayn oo hadda bilowda inay dib ugu soo laabato hogaaminta horyaalka kubadda cagta soomaaliya heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeya ciyaaraha caalamiga sidoo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida hal maalin dheeraad oo ay ku darsadeen si ay uga dhaadhiciyaan kongareeska inay ansixiyaan qorshaha cusub ee caafimaad ee madaxweyne donald trump uu ku doonayo inuu ku bedelo obama care ayaanay caawinin maalintaasi dheeraadka ahi trump iyo xulufadiisa kuwaasoo la laabtay qorshahoodii tani waxay ka dambeysay kadib markii ay ku guuldaraysteen inay helaan codadkii ay u baahnaayeen si ay u meelmariyaan qorshaha cusub ee caafimaad taasoo u noqon lahayd haddii ay sidaasi sameeyaan guushoodii ugu horreysay ee sharci dejineed oo ay gaarhaan madaxweyne trump iyo kooxdiisa joojinta in cod uqaadidda qorshahaasi caafimaad ayaa waxa ay ka dambeysay ka gadaal markii maalin uun ay dib u dhacday xilliga la rabay in codadka loo qaado oo ahayd khamiistii hase yeeshee xubnaha madaxweyne trump ayaanan ku guulaysan inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda jamhuuriga iyo xubno kale oo dimuqraadiga ka tirsan ee kongareeska ku jira in ay fikirkooda bedelaan oo codkooda haa ku bedelaan kuwaasoo si weyn uga soo horjeeday qorshaha caafimaad ee cusub ee madaxweyne donald trump uu ku doonayo inuu ku bedelo qorshaha caafimaad ee maraykanka hadda ee loo yaqaano obama care waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa weydiisatay safaaradaha iyo qunsuliyadaha maraykanka ee caalamka inay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan dadka qaar marka ay dalbanayaan fiisooyinka amarada kale ee la siiyey safaaradaha maraykanka ee caalamka ayaa waxaa ka mid ah inay dib u eegis ku sameeyaan bogaga ay baraha bulshada ku leeyihiin dadka kasoo dalbada fiisooyinka ee laga shakiyey ama loogaga shakiyey argagixisinimo ama in ay ku nool yihiin deegaanada ay ka taliyaan kooxda daacish tilmaamahan cusub ay waaxda arrimaha dibadda u dirtay safaaradaha maraykanka iyo qunsuliyadaha ayaa dhigaya in xitaa kuwa aanan looga shakisanayn kooxaha argagixisanimada ay mari doonaan baaritaano dheeraad ah taasoo ay ku mutaysan karaan in lagala laaban karo haddii loo baahdo fiisooyinka la siiyey adkeynta fiisooyinka maraykanka ayaa qayb ka ahayd ballanqaadkii ama ballanqaadyadii uu madaxweyne trump uu kusoo galay ololihiisii doorashada sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu soo diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya ee ka soconaya magaalada muqdisho waxaa marti iigu ah saddex wariye oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana ay kala yihiin maxamed cabdi muudey oo ka tirsan idaacadda raadiyo ciyaaraha ee magaalada muqdisho maxamed shuuriye nuur oo ah wariyaha dhinaca ciyaaraha ee tv-ga universal ee magaalada muqdisho iyo caydiid cabdiraxmaan aadan oo ka tirsan idaacadda gool f m ee muqdisho sidoo kalena ka mid ah qorayaasha website-ka ka faallooda ciyaaraha ee qalinka ciyaaraha dot com ugu horreyn waxaan weydiiyey in ay faahfaahin iga siiyaan horyaalkan waxa uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee ka dhici jiray magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro maxamed cabdi muudey aada umahadsan tahay nuur adiga iyo sidoo kale asxaabta kale ee doodan markaasi la wadaagaysa runtii hadda waxaa socda horyaalka heer koowaad ee soomaaliya waxaana u marayaa kulmadii ko iyo tobanaad iyadoo wada ciyaareen kulmada ko iyo tobanaad kooxaha kaalmaha koowaad iyo kaalmaha labaad ee elman iyo banaadir iyo sidoo kale dekeda oo iyada markaasi la ciyaareysay galabnimada jimcada aheyd kooxda lagu magacaabo gaadiidka runtii waxyaabaha la xusi karo sanadkan uu kaga duwan yahay horyaalka soomaaliya waxaa kamid ah xagga ka qaybgalka talooyinka ciyaartooyda kasoo jeeda wadamada qaaradda africa iyadoo ay ka ciyaarayaan ku dhawaada labaatan ciyaartooy ka badan oo kooxaha waaweyn ay ukala ciyaaraan oo koox walba sida sharciga xiriirka uu qabo afar ciyaartooy markaas u ciyaari karo marka tirada saameynta ciyaartooyda badan ee horyaalka soomaaliya ka ciyaareysa ee u kalalatay kenya uganda iyo nigeria iyo wadamada kale waxay keentay in goolayaasha ugu badan ay yihiin ciyaarnimada markaasi ajaaniibta waxyaabaha sidoo kale sanadkan kala duwanaanshaha horyaaladii hore uu kaga duwan yahay waxaa kamid ah xagga cimilada oo hadda aada loogu dareemayo muqdisho kulmada dhacaya tusaale ciyaaraha dhacaya oo kale kulankii maanta oo dekeda iyo gaadiidka oo kale iyo kan banaadir elmanba waxaa la istaajinaya ciyaarta qeybta koowaad iyadoo aan la gaarin ayaa la siinaya nasiino ciyaartooyda wakti yar oo bareeg ah maadaama cimilada ay aada u kulul yihiin sidoo kale kala duwanaanshaha waxaa sidoo kale qeybka macalimiinta ajaaniibta uu kusoo badanayo horyaalka iyadoo elman ay markaasi kamid tahay kooxaha xagga isbedelka macalimiinta ee ka sameeyeen sanadkan iyo banaadir oo horey markaas ugu qaaday horyaal tababaraheeda malango iyo sidoo kale ciyaartooyda daadiyar fursadda helaya oo iyagana markaasi qeybka marka waxyaabahaas ayaan dhihi karaa waxyaabaha u waaweyn ee isbedelada keenay ama isbedelada markaas laga dareemayo horyaalka soomaaliya inuu yahay waa garta iyadoo ay dhici karto ragga saaxiibadeeda inay hayaan waxyaabo kale oo waxaas ka duwan laakiin aniga cimilada iyo iyo ciyaartooyda tirada ajaanibta ee ka ciyaaraysa horyaalkan iyo tababarayaashooda isbedelka ku yimaada ajaanibta ee horyaalkan ka qaybgalaya ayaa isbedelada hadda ugu waaweyn horyaalka soomaaliya ee uu wajahayo
maxamed shuuriye nuur adigana maxaad ku dari lahayd
waa mahadsan tahay nuur bukhaari iyo saaxiibada dooda inaga la qeyb qaadanaya caydiid cabdiraxmaan aadan iyo maxamed cabdi mudey markaan usoo laabto waxyaabaha la xusi karo xagaagan uu kaga duwan yahay horyaalka kubadda cagta soomaaliya xilli ciyaareedyadii hore kal ciyaareedkan waxaan baranay kooxda elman oo saddex sannadood elmantii aynu naqiinay aanan ahayn oo hadda bilowda inay dib ugu soo laabato hogaaminta horyaalka kubadda cagta soomaaliya xilligii bacaadka u ahaa garoonka jaamacadaha ayaa ugu dambeysay kooxdan inay horyaal ku guuleysato meelaha sare horyaalkana ay kasoo muuqato marka waxa yeeshay macalin u dhashay wadanka uganda iyo dhowr ciyaartooy oo isla wadanka kasoo jeeda uu kamid yahay golhayaha kooxda waryahanka gooldhalinta hadda kula loolamaya xidiga marsal ee kadsan kooxda banaadir ninka la yidhaahdo niyanser ronaldo yaasiin dhinacaas marka la fiiriya qaabka hogaaminta iyo sida hadda isbedel u sameynaysiyo elman inay galabta amaba ay ka badisay ciyaartii hadda ugu dambeysay kooxda banaadir waxay ku tusinaysaa wax la taaban kara xilli ciyaareedkan in ay garoomada la timid waxyaabaha aan kulankan ka baranay ama horyaalkan waxay tahay in hal wakti nuurow lagu wada ciyaarayo laba garoon oo magaalada oo ku kala yaala labada dhinac hadday noqon lahayd degmada cabdilcasiis garoonka dhace ee banaadir iyo hadday noqon lahayd garoonka dhaca degmada hodan ee jaamacadaha may jirin tan iyo burburkii in ay dhacdo laba garoon in hal wakti ciyaaro ay ka kala dhacaan saddexda galabnimo iyo qadar soddon daqa waktiga geeska africa iyo laba ciyaarood ee ka wada bilowdaan labada garoon waadna og tahay waa labada cirif oo magaalada dad badan oo cirifka inta ka yimaada cirifkanan imaan karin ayay u suuragelinaysaa inay garoonkii tagaan ciyaarihii dalkana ay daawadaan sidoo kale waxaa jirta door fiican oo warbaahintu ay qaadanayso weliba mid la iska arko horyaaladii hore nasiibka muusan siinin ciyaartooydii ama macalimiintii ka qayb qaadanayseen ciyaarahooda la daawado marka ciyaarahan waa kuwo marka la helayo taariikh fiican iyo waxa keed u noqon kara beri ciyaartooyda kale iman kartee la oran karo hebel oo ka tina kooxdaas iyo hebel oo kooxdaas macalin uu ahaaba waktiga laba kun lix iyo toban laba kun toddoba iyo toban waxaasay ka sameeyeen horyaalka kubadda cagta soomaaliya marka la yidhaahdo ma noqonayso nuur waktigan wax af ku kooban waxay noqonaysaa wax qof kasta uu dib u heli kara ama baaritaan uu ku samayn karo waadna og tahay in la keediyo isboortiga dalka inay aada u yareed marka taasna waxaa qaadanaya warbaahinta noocyadeeda kala duwan hadday noqon lahayd midda la iska maqlay iyo midda la iska arkay midda qoraalka ah oo iyadu ku hoolan baahinta ciyaarahan marka labada arrin oo ugu weyn oo anigu aan sal uga dhigayo xagaagan waxuu kaga duwan yahay waa taa xagga baahinta ciyaarihii in la daawan karo iyo in maxaan ku idhahdaye hal mar la heli kara laba garoon oo cooska macmalka ku goglan yahay in lagu wada ciyaaro weliba garoonka jaamacadaha waxaa ku xiran kuraastii loogu talagalay inay taageerayaasha ku fariistaan inkastoo xadiga taageerayaashu ama inta la raba inay fariistaan ay aada u yar tahay haddana waxaad moodaa garoon lamida garoomada kale ee caalamka gaar ahaan kuwan ku yaala geeska africa shuuriya waa mahadsan tahay ciidid waa maqlaysa shuuriya iyo muudey waxa ay ka hadleen inay jiraan isbedelo marka loo fiiriyo sanadihii hore gaar ahaan ciyaartooyda ajnabiga ah macalimiinta garoomada cowska leh iyo weliba warbaahinta gaar ahaan kuwa la iska arko oo ciyaaraha tabiya marka saameynta ay sameeyeen arrimahaas ay sheegeen maxaa ka mid ah oo ay ku sameeyeen ciyaarahan dhanka wanaaga
waad mahadsan tahay nuur horta inta badan wixii ku cusbaa horyaalka dalkana soomaaliya sanadkan saaxiibaday ayaa sheegay waanan salaamayaa shuuriye iyo muudey waa saaxiibo aan badan isla soo shaqeynay anigu waxaa keliya aan ku dari lahaa waxay tahay sanadkan horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya horta si xiiso badan ayuu u socdaa waxaana ciyaaraya sida muuqata oo aan u daawano ciyaartooy professional ah oo runtii sanadkan waxaad moodaa in dhanka cayaaruhu ay ka duwan yihiin kuwii hore soomaalida awal waxaa la dhihi jiray garoonka dhexdiisa markii laba iyo labaatanka ciyaaryahan ama labaatanka ciyaaryahan gudaha ku jirta hadba kubaddu meeshay jirto ayaa la dhoobtaa oo la aadaa laakiin waxaad moodaa hadda intaas laga gudbay oo ciyaaryahan weliba soonkiisa uu ciyaarayo o aad arkayso lambarka labaad oo kubada inta geeska ka karoosa geeska kaleo saddexda u bedelaya kubado badan oo baasas qurxoon ciyaartooyda ay ciyaarayaan taas waxaa la dhihi karaa waa isbedelka iyo diyaargarowga kooxuhu ay sameeyeen waxaa kaloo dhici jirtay in ay yaraadeen qaladaadkii la samayn jiray inta badan muranka uu ka imaan jiray sababtaasna waxaan u aaneynayaa oo isbedelka ugu weyn ee horyaalka dalka xilli ciyaareedkan ku cusub anigu aan dhihi karaa waa garsoorayaasha uu soo saaray xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta oo ah garsoorayaal da-yar sideed iyo toban sano sagaal iyo toban sano labaatan sano laba iyo labaatan sano shan iyo labaatan jir xirfad wanaagsan leh oo wax la baray oo kubaddii dhexdhexaadinaya oo aan cidna u eexanayn anigu waxaan dhihi karaa habsamo u socodka horyaalka waxa kow ah waa garsoorayaasha cusub ee lasoo dallacsiiyey ee da-da yar ee ciyaaraha dhexdhexaadiya kuwaas ayaa habsame u socodka horyaalka qayb weyn ka qaatay waxaan arki jirnay garsoorayaal waaweyn oo inta baala roose ku ciilbaxa ama jaallo ku ciilbaxa taas isbedelka ugu weyn ayaan anigu u aqoonsan lahaa horyaalka heerka koowaad ee dalkeena soomaaliya iyo kubaddii garoonka lagu ciyaari jiray oo isbedel uu ka muuqdo oo ah in kubad wanaagsan la ciyaarayo sida ciyaaraha adduunka o kale markaad fiirsanaysid aad qof walba xirfadiisa aada arki kartid waan la qabaa inta kale oo dhan oo ay sheegeen laakiin labadaas arrimood ayaan dhihi karaa waa wax ku cusub horyaalka xilli ciyaareedkan quruxdiisa iyo habsamu socodkiisa iyo xiisihiisana kor u qaaday garsoorayaasha cusub ee lasoo dalcagsiyey iyo isbedelka kooxuhu ay sameeyeen iyo tababarayaasha garoomada iyadoo la helay in ciyaartooyda ay helaan meelo ay seexdaan kooxuhu ay ka dhiseen mushaar ay qaataan haba ku yaraada haddii uu rabo laakiin labadaas arrimood ayaa dhankayga dhanka isbedelka ugu weyn
waa garta cidiid waa mahadsantaha marka tababarayaashan cusub iyo ciyaartooyda ajnabiga ah oo ay hadda kooxaha ka soo qaadanayaan dalalka deriska ah wax ma ka bedeleen qaab ciyaareedkii horyaalka soomaaliya mase laga yaabaa in arrintan ay maaragtay saameyn ku yeelato ciyaartooyda usoo kari lahayd soomaaliya rajada ka lahayd in ay safka hore ka noqdaan kooxaha heerka koowaad sidee u aragtaan arrintaasi waxaan ku hormarayaa ceydiid waad mahadsan tahay nuur anigu waxaan dhihi karaa horta ciyaartooyda ajaanibta ah ee kusoo biiraya horyaalka heerka koowaad ee soomaaliya marna waa faa-iido marna waa khasaaro waa fikirkayga mar waa faa-iido oo kooxihii ayaa ku dhismay waxaana la helay in kooxuhu ay isugu faanaan ciyaartooyda ajaanibta ah kuwaas oo xirfad ka duwan mideennii hore kusoo kordhiyey kooxaha oo aad arkayso run ahaantii in ciyaartoydu ay la jaalante garaynayaan ama ay la tartamayaan ciyaartoyda ajnabiga ah oo ay leeyihiin yuusan kaa fiicnaanin ciyaartoy banaanka laga keenay adigoo soomaaliya oo gudaha jooga xiisihii horyaalkana in taageerayaashu ay isugu faanaan intaas ciyaaryahan oo ajnabi ah ii ciyaarta intaas oo mushaar aan bixiyaa duhdi in la geliyey oo ciyaartoy banaanka laga keenay oo uganda iyo tanzania iyo kenya iyo xitaa nigeria ciyaartoy laga keenay waa horumar aada u weyn dhanka kale laakiin waxaad moodaa inuu hoos u dhacay qarankeenii soomaaliyeed sidii ciyaartoyda ajnabiga ah loo bilaabay anigoon hadda aan cidna duraynin oo aan rabin inaan idhaahdo waa in ciyaartoyda ajnabiga dalka laga saaraa haddana dhanka khasaaraha markaan fiiriyo laga soo bilaabo tan iyo laba kun iyo saddex iyo toban ilaa laba kun iyo afar iyo toban xulkeena qaranka soomaaliya inta banaanka aaday wax guula ma uusan keenin taas waxaa loo aaneynayaa dhibaatada ciyaartoyda ajnabiga ee dalka kusoo badatay ciyaartoydii soomaaliyeed oo yaraatay oo xoogaa la dhihi karo isbedel ayaa ka muuqda gaar ahaan dhanka goolhayaha goolhayaasha ciyaar kooxaha waaweyn oo dhan waa ajnabi hal goolhaye oo u qabta l l b b genyo ayaa la dhihi karaa waa garsooraha waa waa goolhayaha soomaaliga ah ee maanta la dhihi karo waa kan ugu fiican goolhayaashii oo dhan waxaa qabsaday ajnabi intii gar- goolhayo soomaaliya lasoo saari lahaa marka ciyaartoyda ajnabiga dhanna faa'iiday ka leeyihiin dhanna khasaaray ka leeyihiin waa macquul in saaxiibadaya iga fikir duwan yihiin taas waa gartay isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxamed cabdi muude waa mahadsan tahay nuur horta faa'iidada uu horyaalku leeyahay ciyaartoyda ajaanibta run ahaantii waa kooxaha qaar mid markaas u wanaagsan haddii ciyaarnimada ay keenayaan oo ajaanibta ay noqdaan kuwo taye leh tusaale kooxa badan ayaa isku daya inay keenaan ciyaartoy kala duwan walow ay dhacday inay iska dhaqsi ay ku celiyaan markii ay ay ku qanci waayeen qaab ciyaareedkooda waxaana jirta in kooxda banaadir ay ku guuleysatay horyaalkii lasoo dhaafay iyadoo marnaba aan dhinaceeda dhulka la dhigin dhawaana laga jebiyey kulamadii sagaal labaatanaad iyadoo aan laga badin markaas laga badiyey waxa guushaas gaarsiiyana waxay tahay tababare imbalango oo ah tababare u dhasha wadanka uganda oo aada u fahmay qaab ciyaareedka kooxaha sagaalka kale ee horyaalka ka qaybgalaya iyo afar ciyaaryaano oo ajnabi ah oo kooxdaas u ciyaara marka taas waxay dhalisay in ay kooxaha kale ay ku dabadaysadaan oo iyagana ay keenaan macalimiin kale sida hooseed oo keentay tababare laba kulan oo keliya ciyaaray dibna ay isaga celisay oo u dhashay wadanka nigeria oo lagu magacaabo olataya iyo kooxda hegan oo iyadana keentay tababar falkis oo u dhashay wadanka nigeria hase yeeshee ku qanci waysa qaab ciyaareedkiisa iyo kooxda gaadiidka oo tababaraheeda u dhashay wadanka kenya weli uu joogo iyo kooxda elman oo robert keentay oo u dhashay wadanka uganda laakiin hadda kaalinta labaad soo galeen marka kooxaha faa'iidooyin badan ayay ku heleen macalimiinta markay noqoto maxaa yeele waxay heleen aragtiyo ka duwan aragtiyada macalimiinta soomaalida iyo sidoo kale commitmentiga ay markaasi ay macalimiinta bareen in ciyaartoyda markaasi ay footballka u noqdaan kuwo markaasi ugo-a horumarna ka sameeya dhinaca saameynta ciyaarnimada iyo horyaalka uu ku yeeshay qeybta negatifekan haddaan raaco waa sax in qaranka uusan guula soo gaarin tani markay ciyaartoyda imaadeen ajaanibta laakiin ma dhihi karo ayagaa u sababa maxaa yeelay qaranka markii horeba ma uusan ahayn qaran guulo u saaxiib ah ama guulo banaanka keeni jira ma ahan laakiin waxaa jirta saameynta goolayaasha ay ku yeesheen goolayaasha ajaanibta ah tusaale horyaalkan waxaa ugu xoog badan balaadir kooxda elman kooxda hegan kooxda horseed kooxda dekeda waa shanta kooxood ee ugu sareysa kooxda gaadiidka lix markaan dhao lixdaas kooxood horyaal ku tartamaya lixda goolaya ku jirta waa goolayaal ajaanib ah marka waxay taasi keentay fursadii goolayaasha soomaaliyeed ay ka heli lahaayeen kooxahooda marka kooxahooda ay ka helaanna ay qaranka kusoo heli lahaayeen marka qarankii waxaa la waayay goolayaal kooxahooda joogto ka ah marka laga reebo sida saaxiibka ciidida uu sheegay goolayaha kooxda genyo arrintaas waxay keentay in ay doodo badan ay dhaliso iyadoo hadda aan hubin laakiin goolayaasha qaar ee ajaanibta mar aan wareysiyo kala duwan la yeeshay ay sheegeen in seasonkan uu dhammaanayo qandaraaskooda kooxaha arrin ka timid xiriirka ugu timid awgeed inkastoo weli xiriirka aysan si official ah arrintaas u shaacin ay jirto qorsho goolayaasha kooxaha loogu sheegay in goolayaal soomaaliyeed ay isticmaalaan si qaranka uu fursad ugu helo goolayaashooda in markaasi ay joogto ka noqdaan kadibna ay ay u ciyaaraan qaranka xiriir kubadda cagta soomaliya wax walba isku dayeen waxaana xitaa ay keeneen tababare u dhasha wadanka ama tababare ajnabi ah oo goolayaasha tababara goolayaala waxaa laga soo xulay horyaalka heerka koowaad kan labaad kan saddexaad dhammaantood meela lasugu geeyey garoonka jaamacadaha tababara la siiyey laakiin ilaa hadda ma cadda mustaqbalka goolayaasha koowaad ee soomaalida tusaale golaayihii hore ee qaranka soomaaliya sharmaarka oo koox deegan u qaban jira hadda ma ciyaarin labadii sane ee lasoo dhaafay tanii markii golaayo ajnabi ee kooxda keensatay sidoo kale golaayihii hore ee kooxda elman oo isaga kamid ah golaayaasha qaranka ee safarada bixi jiray axmed qaacshe keedka ayuu ugu jiraa golaayo u dhasha wadanka uganda sidoo kale aways oo isaga hadda kooxda banaadir jooga horena saxiibo u qabanayay sidoo kale fursad ma haysto marka laga reebo mustaf ayaa ninka keliya ee soomaaliga ee fursad u haysta inuu ciyaari karo horyaalka heerka koowaad ee soomaalida ee hadda markaas socda maxamed shuri nuur adigana maxaad ku dari lahayd
horta markaan fiirino koocaha iyo isticmaalkooda ciyaartooy ajanabi iyo farsamo ahaan iyaga laftirkooda waxaa isbedelay waxaan isleeyahay in ciyaartooy dalal kale ka yimaaday ay horyaalkan ka ciyaaraan waxay sare u qaadaysaa muraalka ciyaartooyda soomaaliyeed waxaa laga yaabaa tababarka hadduu halganin samayn jiray markuu arko ciyaartooy tamid inuu booskiisa u baqo oo uu sameeyo galab iyo subax habeenkii jim aado deetana uu kusoo baxo ninkii la rabay ee ciyaar loogu talagalay taas waxay cadaadi saareysaa in ciyaartooy horyaallo kale ka yimid ay horyaalkan ciyaaraan ciyaartooyda dalka oo iyagu maxaan ku rahday awood ahaan aaminaya inay u baahnaan doonaan inay xoog isticmaalaan maadaama ciyaartooyda africa kubaddoodu ay tahay mid xoog ku dhisan inay farsamo isticmaalaan midda ku saabsan golahayaasha waan la qabaa caydiid iyo mudday in tani ay saameyneyso shaqadii golahayanimo ee qaranka soomaaliya markaad ka hadleyso jenyo nurow waxaa hadda u qabta ciyaartooyga mustaf mustaf waa ciyaartooy bandhig fiican sameeyey laakiin wuxuu u baahan yahay dad ka dambeeya wuu dhaawacmi karaa maxaan ku dhahay farsamo ahaan uu xumaan karaa isagoo garoon ugu jira qaranka waxaa loo baahan yahay golhaye ciyaal lamida isaga oo ciyaarahooda usoo ciyaaray kooxahooda line up kasoo ahaa marka ay yimaadaan shaqada qarankana qaban kara sida mustaf oo kale mustaf laftirkiisa waxaan isleeyahay kumuusan helin in jenya aysan ajaanib markaa doorbidin kooxda jenya waa kooxda keliya ee qaadatay go-aanka ah in ciyaartooy ajnebiga aysan la wareegin ciyaartooy ajnebina aysan keenin garoonka dhexdiisa marka min bilow ilaa dhamaado wa waa koox go-aan fiican qaadatay meel wanaagsanna ka joogto horyaalka kubadda cagta soomaaliya marka ay ka horjeedo kooxaha haysta ciyaartooyda ajaanibtana u ciyaarta koox xamaasadeedu ay meel sare tahay midda la xiriirta guldarooyinka qaranka ee soo laalaabta waxaan isleeyahay door badan oo la wada lahaa yaa ya yaa meesha ka maqan marka ciyaartooy qaran uu ku safro dayuurad dad rakaaba ay la saaran yihiin ama dad howlo kale u socda muraal ahaan meeshaasay ka bilaabanaysaaba nuur in ciyaartooygaas niyad ahaan uusan dhisnayn kahor intuusan garoonka tegin waxaa laga yaabaa hotel ku haboon iyo garoon tababar lagu qaato ku haboon iyo inuusan kasii horeynin waxaa suuragal ah in garoonka si fiican aan loo soo camirin markay ciyaarayaan xulka qaranka oo qaarkood markaa dadka la sheekaysta ay yidhahdaan uma socono holaheena kalaa mararka qaar ka badan iyo waxyaba aynkaas laba kun laba iyo toban ani waxaan kamid ahaa tiro suxufiyiin oo la socotay xulka qaranka ciyaarihii sakaafa ee ka dhacay magaalada kambala ee caasimada wadanka uganda mar maalintii kow garoonka si fiicanaa loo soo camray laakiin kulamadii dambe dadku aaday usii yaraanayeen taas laftirkeedu waxay kamid tahay door ka dhiiragelin meesha ka maqan marka laga hadlayo ciyaaraha qaranka waxaan isleeyahay dhinaca dowladoo kale marka loo fiiriyo laftirkeedu haddii ay u qorsheyso budget iyo maxaan ku rahdaye waxyaaba badan in la fududeyn karo ciyaartooyda qaranka waxay u baahan yihiin markii hal xilli ciyaareedba uu dhamaado in tababar ay kusoo sameeyaan dalal kale in ay kulamo saaxiibtinimo ciyaaraan in dalkooda loogu yimaado intaasoo dhan ma jirto laakiin rajadu waxay tahay in la heli doono wakti kadib waad ka warqabtaa sportigu xilli siduu ahaa iyo hadda maanta aynu ka hadlayno horyaalka soomaaliya siduu yahay inaan ku murmeyno ciyaartooy ajaanibaa joogta booskaasay ku fiican yihiin inta kuma fiicno marka taas laftirkeeda waxay kutusinaysaa in waxoogaa horey loo dhaqaaqay waxaa kale oo aan raacsanayaa sanadkan garsoorayaasha soomaaliya waa markii ugu horeysay ay isticmaalayaan agabka wirelesska ee la iska maqlo oo garsoorayaasha dunidu ay adeegsadaan qaladaaska ciyaarta ka dhacayna la isugu sheego kulankii ugu horeeya waxaa ku mutaystay calaamada gaduudan ciyaar hegany elman oo horyaalka furitaankiisa ahayd ciyaartooyga jibriil xasan friid ganaax ayaa loo raaciyey waxaa xitaa suuragal ah mararka qaarkood guddiyada garsoorka xiriirka inay dib u daawadaan ciyaarihii oo oo oo lasoo saaro hadhow warqad ganaax oo laleeyahay ninka ciyaarta iyada ah wuxuu sameeyey taakal aan wanaagsaneyn ama qaladka noocaas ama qof ayuu xusul ku dhuftay wuxuu wuxuu mutaysanaya ganax lacageed iyo iyo iyo mid ciyaare taas laftirkeedu waxay wax ka taraysaa asluubta ciyaartoyda waxaa kale oo xusid mudan in isboortiga soomaaliya uu u baahan yahay tuulada isboortiga tulada isboortiga dadku badi waxay kasoo qaadaan istaadium muqdisho laakiin xiriirada dhan ayaa ayaa garoomo ku leh inkastoo hadda ay ay maxaan ku rahdaa ay xarun tahay ciidamada amisom haddana markaad la hadasho baxda isboortiga waxay kuu sheegayaan mar walbo in isboortiga soomaaliya soo laabashadiisa xitaa uu door ka qaadan kara garoonkaas in dib loo helo ama loogu ciyaaro xitaa aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxa ay kala ahaayeen ciidiid cabdiraxmaan aadan oo ka tirsan idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho sidoo kalena ka mid ah qorayaasha website-ka ka faallooda ciyaaraha ee qalinka ciyaaraha dot com maxamed cabdi muudey oo ka tirsan idaacadda raadiyo ciyaaraha ee magaalada muqdisho maxamed shuuriyo nuur oo ah wariyaha dhinaca ciyaaraha ee tv-ga universal ee magaalada muqdisho waxay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan uga hadalnay qaybta koowaad ee dood aan ugu talagalnay horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya ee ka soconaya magaalada muqdisho toddobaadka dambena waxaad maqli doontaan qaybta labaad uguna dambeysa ee doodaasi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur ayuu kaasi ahaa isla nuur oo hadda dhinaciga fadhiya ayaan ka codsanayaa bal ciyaarihii kale caalamigana inuu inoo dulmado mahadsanid jamaal. xalay waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka mid ah isreebreebka koobka adduunka laakiin waxay ka dhaceen qaaradda yurub gruubka d haddii aan eegno georgiya waxaa saddex gool iyo gool uga badisay xulka serbiya australia waxay laba gool iyo eber ugu awood roonaatay moldova ireland iyo welesna waxay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber gruubkaasi waxaa horkacaysa serbiya oo leh koob iyo toban dhibcood ireland ayaa ku lamaanan oo iyana leh koob iyo toban dhibcood gruubka jiina talyaaniga laba gool iyo eber ayuu uga badiyey xulka albeniya israa'iil waxaa afar gool iyo gool ku qabatay spain turkigana waxay laba gool iyo eber uga badiyeen xulka finland croatia waxa ay hal gool iyo eber dirtay ukraine dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta aan idinku celiyo jamaal
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo xubintii ciyaaraha inoo dulmarayay bal markan dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heesta fanaanka xasan aadan samatar iyo heesiisa beledweyne
codkaasi xasan aadan samatar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay jamaal iyo anigoo nuur ah tan iyo galabtana waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo